alfurqaan waxay baahisay wareysi ay la yeelatay afhayeenka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere kaas oo soconaya muddo afartan daqiiqo ah laguna weydiinaya su-aalo kala duwan oo taabanaya xaaladda waddanka heshiiskii etoobiya loogu saxiixay badda dagaalada dhibaatooyinka haysta bulshada soomaaliyeed iyo arrimo kale oo muhiim ah ugu horeyn sheekh cali dheere oo wax laga weydiiyey m o u-gii oo muuse biixi etoobiya u saxiixay bilowgii sannadkan si ay u hantiso qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in xabashida ay weligeedba ku taamaysay sidii ay mar uun u qabsan lahayd xeebaha soomaaliya taas oo maanta u aragta xilli munaasab u ah oo waddanka ay joogaan maamulo iyada taabacsan wuxuu xusay in madaxda etoobiya ay iska soo dhaxleen dardaaran ku aadan qabsashada badda iyo beriga soomaaliya mas-uul walbana uu kan kale ku wareejinayey faylka istiraatiijiyadda ka dhanka ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed si kasta oo ay madaxda etoobiya dhexdooda xukunka ugu dagaalamaan ama ay isku khilaafaan halka qadiyaddii ay ka mideysan yihiin ayuu ku asteeyey inay tahay qabsashada soomaaliya tusaalena wuxuu uga dhigay sida uu mingista ugu soo hambaliyeeyey milas markii ay ciidamadiisii qabsadeen muqdisho labada kun iyo toddobadii afhayeenku wuxuu sheegay in xilligaas ay askarta etoobiya tageen xeebta ka dambaysa garoonka diyaaradaha muqdisho qoryahoodana ay afka u geliyeen biyaha kadibna dhunkadeen iyagoo muujinayay inay qori caaradiisa ku qabsadeen badda iyo beriga soomaaliya wuxuu daboolka ka qaaday in etoobiya ay waddo dhaqangelinta is-afgaradkii ay ka saxiixatay muuse biixi nimanku kama taraasulin hamigoodi kama taraasulin qorshahoodina waa wataan tabartooda meel ay dhigtaba waxaa weeye fulintii ajandihii ay qaateen iyo qorshihii ay go-aansadeen inay fuliyaan ayay baraysaa toddobada bilood maanta laga joogo maanta afgaradka waxaa laleeyahay la saxiixay ilaa maantay hawshii ku jiraan toddobadaas bilood way ku jiraan oo waxa weye maxaa la yidhahdaa way wadaan mana ka shaqaynayaan kamana daarayaan dee in laska celiyo yacliskana mooyaane wuxuu intaas ku daray inuusan etoobiya u suuragelaynin damceeda ah inay qabsato xeebaha soomaaliya dadka soomaaliyeedna ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan si la mid ah sidii ay boqolkii sanno ee lasoo dhaafay isaga xoreynayeen xasan sheekh maxamuud ayuu ku eedeeyey inuu wax ka ogaa heshiiska haddana uu isku dayiyo inuu bulshada marin habaabiyo haddaan sheegnay marka todoba bilood kahor aan sheegnay inuu xasan ku lug lahay arrintan ayada maanta ruux walba way u muuqta waa inacadda xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn etoobiya bad la siiyo isagaaba hadda ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagan qadiyadduna waxa weeye xasan iyo muuse iyo ismaaciil rageelle waa la isla ogaa bahashan laakiin bahashu waxay aheeday in xasan asagu uu bahasha saxiixo qandaraaskana uu qaato xogaa fiicanna dhaqaalahana uu ka helo sandareertaa uu ka helo gaaladu marka waa iskhiyaantaa abay markuu fiirshay lacagta xasan ka rabo iyo midda muuse ku qancaayo waxa muuse ku qancaayo yaa waxa u fudaata la yaraatay waxa muuse ku qancaayo waa xasan xoogaa uu ka tubo wen yahay muuse uu ka tubo wen xasan marka marka waxay dhaafeen danta waxay ku qasbata marka inuu qaylqayliyo xogtan wuxuu ku adkeeyey laba qodob oo kale ah heshiis amni oo ay dowladda federaalka la soo gashay etoobiya waxyar ka hor isafgaradkii uu muuse biixi saxiixay iyo hubkii dhowaanna etoobiya u soo dirtay dhanka soomaaliya ayna xuduud beenaadka ka soo galbiyeen ciidanka nisa sheekh cali ayaa xusay in hubkaas la doonayay in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobollada dhexe la isaga horkeeno siyaasadda taa ka dambaysana ay tahay in dadka laga mashquuliyo qabsashada baddooda sheekh cali dheere ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey halka uu xilligan marayo dagaalka u dhexeeya isaga iyo isbaheysiga ka soo horjeeda ee dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye wuxuu carabka ku dhuftay in xasan sheikh iyo dowladdiisa ay ku jabeen dagaalka saddexda weji oo ay ku dhawaaqeen laba sanno ka hor kana heleen dhankooda dagaalka faa'iido badan halka dhanka kale ee ka soo horjeeda ay khasaaro ka dhexleen dagaalku wuxuu ku dambeeyey saraakiishii ay gaaladu soo carbisay oo ay rabtay inay ummaddan muddo dusha ka saarnaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dhulka ka hoos wada mariyey waxaad og tahay waxa saraakiil uga baxay dagaalkan labada sano socda ka soo bilow farxaan qaroole tuure shataqi suulnuug iyo balaayajini jaankii aaway maanta dhulkay ka hoos mareen sidaasi waxaa yidhi sheekh cali dheere oo ka hadlayey natiijada dagaalka wuxuuna intaasi ku daray in hub iyo gaadiid aan cadad lahayn ay ku furteen dagaalada muddada labada sana ah oo ay socdeen intaas wuxuu ku daray inay baaba'een guutooyinka ciidamada dowladda federaalka lagu soo tababaray waddamo ay ka mid yihiin masar iyo eritrea maantana xaaladda dowladda federaalka ay marayso fara isku taag iyagiyaa is eedaynaya murtadiintii maanta ayagaa is eedaynaya oo midmidka kale uu eedaynaya inuu ciidankii baabi'iyey ciidankii la laayey saraakiisha ay baabi'een iyagaa qirsan qadiya waa taas horta dhinacii militariga ciidanka waa ku dhamaaday hubkii lasoo siiyey oo gaalada ugu soo deeqday falilahi alxamdu maanta mujaahidiinta ayaga asaa hubeeyey oo waxa weeye maxaa la hub aanaan heli lahayn iyo qalab ciidan oo aanaan heli lahayn ayaan helnay falilahi alxamdu ilah ku mahadsan subxaanahu watacaala ilah ku mahadinaynaa marka dhinac kasta marka laga fiirsho mujaahidiintuna waa guulaysteen falilahi alxamdu xasan gurgurtana wuu ku jabay sheekh cali dheere wuxuu dagaalka dhaqaalaha ee uu xasan sheekh ku dhawaaqay laba sanno ka hor ku qaxay in ujeeddadiisu ahayd sidii loo baabi'in lahaa hantida ummadda soomaaliyeed haddana ay qof walba u muuqato natiijada wuxuu ku eedeeyey xasan sheekh inuu xaraash ugu dhaqaaqay hantidii guud ee ummadda bad iyo berri wax ka badbaadayana aysan jirin hadday ahaan lahaayeen dhulka hoostiisa iyo dhulka korkiisa sidoo kale wuxuu ku eedeeyey inuu u tallaabayo dhaca guryihii ay degganaayeen dadka shacabka ah ee masaakiinta ah kuwaasoo maalin walba lagu kurduminayo aqaladooda si joogto ahna loogu arkayo warbaahinta iyagoo ka cabanaya waxa lagula kacayo intaa markuu dhaafi waayo oo kasoo kasoo darayba reer aakhiraha katama dhaafin sidii kuwii dhihi jiray maxay baashi dhihi jiray xabaal fagatadii ayuu waxa weeye maxaa la yidhahdaa qubuurtii uga daba tegay oo kuwii tobnaan sana ka hor dhintay iyo marka soo qufa hadafku muxuu yahay waxaa weeye dhulkan lacabis waxaa ka sii daran hadda wuxuu u soo jeestay gabadha miskiinta ah ee caanaha gadaysa ee labada sinti saddexda sinti loo tuurayo inuu dhaho saddexdan sinti iyo labadan sinti jawaankayga qaar ha looga soo shubo oo mobilkan waxaa ku jira ayaa lacag laga rabaa ninkii miskiinka ahaa ee xamaaliga ahaa markuu islaantii u tago oo yidhaahdo galaas caana ah iga gad oo ay tidhaahdo laba sinti soo tuur labada sinti ayuu rabaa inuu dhuruq ka sii goosto yacni baahida ninka ku dheggan iyo fakhriga haya ayay daliil u tahay sidaasi waxaa yidhi sheekh cali dheere wuxuuna shirkadaha uga digay inaysan qayb ka noqon dhibaatadaas lala damacsan yahay bulshada soomaaliyeed allahna uga baqa ammaanada aad u haysaan bulshada haddii aysan hantidooda u xifdin karinna ay isaga soo celiyaan tallaabooyinka ay dowladda federaalka u qaadayso hantida dadweynaha wuxuu sheekh cali dheere ku sifeeyey inay ka markhaati kacayaan in xasan sheekh uu ku jabay dagaalka dhaqaalaha halka dhankooda xarakada mujaahidiinta al-shabaabna uu xusay inay ku guulaysteen saddexdii weji ee dagaalka dhaqaale ahaanna ay ku iimaansan yihiin intii uu allaah siiyey wuxuuna xaqiijiyey in dhankooda aysan jirin baahida iyo halaca uu ku eedeeyey dowladda federaalka inay qabto sheekh cali maxmuud raage ayaa gunaanadkii waraysiga dareey fariimo ku socda dhinacyo kala duwan marka koowaad wuxuu u mahad celiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee hor istaagay duulaanadii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo ku kala sugan laga soo bilaabo sanaag ilaa tanaarifa oo ah kenya duco ayuu u mariyey wuxuuna ku dhiirageliyey inay halganka halkooda ka sii wadaan mahadtaa la mid ah wuxuu u diray bulshada soomaaliyeed ee dhankooda la duubtay lana garab istaagay af iyo adin meel walba oo ay joogaan dal iyo dibad sidaasi la mid ah wuxuu bogaadin u diray qabaa'ilka isgarab taagaya xarakada ee hantidooda iyo wiilashooda ku bixiyey sidii looga hortegi lahaa shisheeyaha iyo dowladda federaalka intaas kadib wuxuu ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan una istaagaan difaaca baddooda iyo barrigooda ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay waa la idinsoo biratumanaya cadow baa idinku soo duulay cadowgaasi ujeedka uu leeyahay waa inuu dadnimadiina tirtiro inuu dalkiina qaato inuu diintiina baabi'iyo yacni jaanib kasta oo waad leedihiin xasan gurguurta marka uu leeyahay saddexda jaanib baan ka weerarayaa waxa la weerarayo micnuhu al-shabaab maaha laakiin waa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxa fakarka iyo caqiidada lagala dirirayo waa muslimiinta soomaaliyeed waxaa la leeyahay dhaqaalaha lagala diriraya waad aragtaan waa dhaqaalihiina dalkiina waad aragtaan gacanta laga bixinayaa oo gaala la siinayaa dekedihii iyo erbootyadii waa kaa xabashida la siinayaa berina kenya la siinayaa turkidana waad aragtaanoo qayb ayaa la siiyey ayuu yidhi sheekh cali dheere haddii ay sidaa dhacdo wuxuu dadka soomaaliyeed u sheegay inay noqon doonaan qaxooti iyo dad u dhibaataysan gumaystaha si la mid ah sida shacabka reer falastiin kuwaasi oo dhulka barakaysan qayb ka mid ah looga qaatay xeeladda iyo istaraatiijiyadda hadda lagu wada soomaalida gaaladuna midabka yartaa layaatee waa isku gaalo alkufru milla waaxida gaalka falastiin maanta maraykanka falastinska ingiriiska yuhuudda taageeraya ee maxaa la dhahaa ummadda muslimiinta ee shacabka baabi'inaya iyo gaalka xasan gurgurta waa ku taageeraale oo waxa weeye hubka iyo qalabka iyo dekeda kasoo ayraboorada kasoo dejinayahay waa isku gaalka un adna muslim aa tahay ninka laayada waa muslim maxaa kala duwantihiin waxaa la rabaa in lagu gaarsiiyo un meesha asaga la gaarsiiyey in lagu gaarsiiyo lagaa dhigo cusel waxaa weeye sacabooley waxba aan iska celin karin in lagu gaarsiiyo maalintaana marka kawaanka sidii raba lagu saaro dhinac raba lagu qalo dhinac raba lagu gooyo intaasaa la rabaa wuxuu ugu baaqay soomaalida inay baraarugaan noofadhiga ka kacaan maanta ayuu tilmaamay inaysan ahayn maalin uu qofka muslimka ah gumaysi galo balse ay tahay maalin uu islaamka kor u soo kacayo shisheeyuhuna uu callankooda sii liicayo loona baahan yahay in muslimiinta indhahooda kala furaan gunaanadkii wuxuu ka digay in ummadda soomaaliyeed dhexdooda lakala qaybiyo oo la ysku diro lagana mashquuliyo iska dhicinta cadowgooda iyo difaaca waddankooda